mas-uuliyiin sarsare oo ka socda wasaaradaha cadaaladda iyo caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland ayaa booqasho rasmi ah ku tegay xabsiga dhexe ee degmada kismaayo booqashadan ayaa waxaa qayb ka ahaa xubno ka tirsan ururka dhakhaatiirta jubbaland ujeedada booqashadan ayaa ahayd qiimeyn iyo kormeer ku saabsan xaaladda guud ee maxaabiista gaar ahaan dhinacyada caafimaadka nadaafadda iyo xuquuqda aas-aasiga ah ee maxaabiista mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale la kulmay maamulka xabsiga si ay uga hadlaan baahiyaha ka taagan iyo fursadaha lagu horumarin karo adeegyada la siiyo dadka xiran maxamed caaqil xirsi taliyaha xabsiga dhexe ee degmada kismaayo ayaa haddaba wafdiga uga warbixiyey qeybaha uu xabsigu ka kooban yahay iyo baahiyaha jira waad aragtaan meeshaan wax ku hayn jiray waad garanaysaa haddana maanta indhihinaagan macallin ahaa meeshaad la kulanteen qaabkay u taalay sariiraha ku jifaan maxaabiistu nadaafadda ka jirta nidaamkay u taalo dowladdu way dadaashay khayr allaha siiyo madaxweyne axmed xasan madaxweyne ka yahay waayo xabsi aad aragteen hastaantarka aad arkaysaan iyo iyo beesha caalamka iyo wuxuu qayshadaba waa la dhisay haddii la dhisayna ummadii baa ku jirta ka sokorta qaba ka dhiigkarka qaba hooyada baahan wax walba waa lasoo xidhayaa wixii sharcigu uu ku xadido waana dadkana waa lagu dhaqan celiyaa nidaamkiisii waa ka dhisan haddana malaya scool baa ka dhisan dhankaas oo wasaaradda cadaaladdu ay dhistay waxaa kusii xigaa masaajidkii oo isna dhisan oo gaar ah oo sokoy kusoo wareeg kartaan xeryihii sukuuladka laga leelayay oo kasii koreeya marka xabsigu wadda waa standard meeshii looga baahnaa xabsi ayuu marayaa aad bay haladiisu oo heer saro tahay muddo badan baa kismaayo xoogaa xabsigu naga yardaaladaa hadda meesha ugu ficilad buu noo marahayaa dowladdana waa naga mahadcelinayaa iyo intii wax ku darsatayba way mahadsantiin baan leedahay xabsigu waa kiini kusoo dhawaada bulshadu waa aragtaan nooc walbay leedahay waa mar walba in caafimaadku ka warhayo waad ka warhaysaan waan ognahay dawada la siiyo meesha lagama keen ninka baa soo dhiibtaan booqashana waad nooga timaadaan kormeer waa ku tihiin waxaan codsanaynaa oo hal dheeri anagu ah hal dhakhtar oo wasaaradda caafimaadka ka codsanaynaa hal dhakhtar oo meeshaa gaar u ah inay wasaaraddu na soo siiso ama naloo shaqaaleeyo oo ka warhaya kuwa ka baxsan maxaan ku dhahayay hadda habsa halka ku jiro anagu halkaa dhakhtar oo sideed saaca meel qof bukaanku iska soo boodi karaa dhanka kale qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kormeerka ku tegay xabsiga ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ay kusoo arkeen xabsiga intay kormeerka ku jireen maantaito waxaan aada ugu faraxsanahay wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda caafimaadka iyo ururka dhakhaatiirta inay si guud ay usoo wada boqdeen xabsiga dhexe oo maaragtay mar walba loo baahan yahay ina si gooniya looga warqabo waanan maaragtay dhammaan waxaan rajaynayaa in maaragtay laska wada kaashan doono mar walba mas-uuliyaddan waa mas-uuliyad collective responsibility ah qolada xabsigeeda ku jirta iyo qolada banaanka jooga waa inta waa isku xuquuq waay meeshaa wanaag badan baa ka jira waa bilow aadmi ruux xanuunsanna waa la arki ruux yar waxaysanna waa la arki laakiin meel nadaafadeedu fiican tahay xabsi qiimo leh guryo fiican maaragtay sariiraha ay ku jiifaan aan dhibaato jirin baan soo aragnay wax idhiidhi aan uusan ka jirin sariirihii caadigaa lagu seexanayay baa yaalla musqulihii baa yaalla wax kastooo nadaafadaa yaalla
ujeedkeena ugu socda wuxuu ahaa in maxaabiista in daawo la gaarsiiyo caafimaad ururka dhakhaatiirta dhowr jeer ay ka qayb qaateen barnaamijyadan wacyigelinta iyo daaweynta maxaabiista